aniga keligay ma ahan guryihii nabadoonada oo dhan baa loo dhacay dadkii ganacsatada ahaa oo waaweynaabaa yaa ka qaxay magaalada aniga hadda gurigaygii ma joogo waad ka warqabtaayoo nabadoon waasshi dure waa isagii habeyn dharaad la dilay maalin afraad maalin shanaad waa isagii la dilay waxaa adeero waxaa samaynhayana ilaalada qaaska oo axmed madooba weeye anigu gurigayga aniga gurigayga waa la tegay waa anigu waan ka cararay guriga waa la baartay gabdhaha gabadha ugu weyn liif baa lagu dhuftay waxaa layidhi shaag nabadoonkii shaag meeshuu jiro ma aqaan bay tiri meeshuu jiro adeerow aniga keligeyna ma ahan odayaashii joogay tubada hoose oo dhan ayaa dhibkaasu haysanahaayaa kulligood adeerow annaga oo dhan baa xaladiyadu ay waxay tahay mid allow sahla oo adeer khatar ku jirta baaqbaa waxaan u dirayaa dowladda soomaaliya oo dalkan xukmi haysa iyo waxaan u dirayaa beesha caalamka adduunka wax kasta oo soomaaliya banaynahaya yaa waxaan u dirihayaa adeerow daaqaan u dirihayaa waxaana leeyahay adeerow dadkaas hanala ka soo gaaro waxa naftu ku jirto oo guryahoodii ka dhuumaalaysanhaya inta aan naftooda loogu imaan adeerow hanala ka soo gaaro codsi ahaan diraynaa iyo baaq adeerow